alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi waslama tasliima kasiiraa waxaynu joognay baabun fi taqwa qaala waama alaxaadiidu xagga axaadiidta miyaa falawalu xadiidka hore can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala inuu yidhi qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow man akramu nnaas dadka yaa ugu sharaf badan qaala wuxuu idhi atqaahum ka ugu alla ka cabsiga badan macnahaasina waa ka ilaahay qur-aankana ku sheegay ina akramakum cinda allahi atqaakum faqaaluu waxay idhaahdeen laysa can haada nas'aluka kaa kumaanaan weydiinahayn kaa kumaanaan weydiinahayn oo umaanaan jeedin qaala wuxuu ihi fa yuusufu yuusuf baa dadka haddaba ugu sharaf iyo karaamo badan oo nebiyullaahi ah ibnu nabiy illaah nebigii ilaahay inankiisana ahaaday nebigaa ilaahay oo ibni nabiy illaahi isna nebigii ilaahay inankiisii ahaa nebigaa ilaahay ee kale oo ibni khaliilillaahi khaliilkii ilaahay inankiisii ahaa marka waa afar nebi oo is isku abtirsaday oo yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim weeye dii kolkaa nasab fiican iyo laandheeranimo la doonayo taasay ahayd weeyi waaye yuusuf baa dee dadka ugu mudan oo ugu sharaf badan buu yidhi qaaluu waxay idhaahdeen laysa can haadaa nas'aluka kaana kumaanaa weydiin waxay weydiinayeen wuxuu ahaa carabta iyo hidayaashooda iyo nasabadooda iyo sidii ay u kala fiicnaayeen iyo waxyaabaha caynkaas ah siay dadku u kala dunsanaayeen qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam facan macaadini اlcarabi tas'aluunii ma hidayaashii carbeed baa i weydiinaysaa facan macaadini alcarabi tas'aluuni ma waxa ay weydiinaysaan macaadini alcarab yacnii hidayaashoodii iyo usuushoodii iyo ansaabtoodii khiyaaruhum jawaabtu markaa u ahaayoo taasay rasuulka weydiinaya khiyaaruhum kuwa ugu khayr badan ee u wanaagsani kuwii u wanaagsanaa fi ljaahiliyati waktigii jaahiliyadii ee ugu akhlaaqda wanaagsanaa ee ugu dunsanaa khiyaaruhum kuwa ugu wanaagsan weeye fil islaami islaamka dhexdiisa idaa faquhuu hadday diinta fahmaan oo ay bartaan idaa faquhuu hadday diinta bartaan oo ay aqoon u yeeshaan cilmiga muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa marka koowaad dadku waxay ku kala fadli badan yihiin waa ilaahay cabsidiisa oo qofba qofka uu ka alla ka cabsi badan yahay ayuu ka karaamo iyo sharaf badan yahay taasi waa taa weeyi xagga dadka marka la eegana qabaa'ilka iyo reeraha iyo dadku shaki male dee way kala akhlaaq wanaagsanaayeen oo way kala dunsanaayeen dadka qaar baa waxa weeye dun ah xagga dunnimada oo makaarimul akhlaaq sida geesinimada iyo dee laba kuu roon yahay deeqsinimada iyo runta iyo taageerada iyo umuurta caynkaasee makaarimul akhlaaqa lagu yaqaanaa dadka qaarna waxa weeye taas laguma yaqaano marka dadkii jaahiliyadii hore akhlaaq wanaagsan ku sugnaa ama arrimo wanaagsan ku sifaysnaa hadday islaamaan oo waxa weeye diinta ay fahmaan ay ku camal falaan iyagaa dee ugu wanaagsan weeye iyagoo marka horeba fiicnaaba dabadeetana dee fiicnaantii dhabta ahaydna ay gacanta ku dhigaan oo ah qofku inuu islaamo axkaamta sharcigana fahmo waxaa halkaa markaa laga qaadanayaa qofku haddii aanu islaamin isla markaa cilmi iyo camal aanu la iman inaan waxa weeyaan markaa sharaftiisu ay barkumataal tahay oo waxba aanay sheegahayn waxna aanay u qabanahayn waay qofkuna cidda uu ka soo jeedaa marka ay ahayd cid fiican oo ilaahay ka cabsato oo wanaagsan oo abtirsigood iyo intisaabkooda wuxuu isagu sharaf ku helayaa markuu wanaagga iyo khayrka ku raaco ma garata laakiin dad wanaagsanba ha ka soo jeeda hadduu isagu bar bannaan joogo ama aanu fiicnayn dee waxba cid wanaagsan baan ka soo jeeday u tari mayso qaala wuxuu uhi wafaquhu bidami lqaafi waa qaafka kolka la godo cala lmashhuuri sida caanka ah faquhu waxukiya waxaa la sheegay kasruhaa qaafka hoos dhigeedana waa la sheego faqihu la akriyo macnuhuna waxa weeye ay calimuu axkaama sharci waa hadday markaa bartaan oo ay ogaadaan axkaamta sharciga weeye waay dii qofku aanu markaa islaamnimo iyo cilmi iyo camal iyo alla kacabsi isku qurxin waxba nasab keliya u tari maayo xadiidkii صaxiixa ahaa man baطأa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu waa kii rasuulku lahaa calayhi الsalaaةu wasalaam marka waxaynu xadiidkaa ka qaadanaynaa lakacabsiga in aada iyo aada loogu dadaalo athaaniya xadiidka labaad ee baabkani can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal in addunyaa adduunyadu xulwatun waa mid cagaaran oo khadiratun xulwatun waa mid macaan oo khadiratun cagaaran labadaa sifay labadaba leedahay inay tahay xulwa mid macaan iyo inay tahay khadira mid cagaaran markaa marka ay macaan tahay naftiibaa u hanqaltaagayso oo waxa weeye inay dee cunto ama dhadhamiso jeclaysanayso marka ay tahay khadira mid cagaaranna ishiibaa iyaduna macaansanayso oo inay eegto oo ay haddii allaba kuu roon yahay daawato ayay jeclaysanaysa shayguna haddii uu yahay shay naftii qofkana soo jiidanaya ishiina soo jiidanaya dee qofku inuu ku dhaco ayaa waxa weeye markaa uu dhow yahay waay markaa adduunyadii waa sidaa khudradda cagaaran ee midabkeedu la jeclaysanayo uu fiican yahay dhadhankeeduna uu macaan yahay markaasaa sidaasaa loo jeclaystaa ee iska jira weeye yaana idin duufsan waxaa kaloo lagu fasiray khudyar ee dhadhankeeduna macaan yahay midabkeedu uu waxa weeyaan cagaaran yahay raandhiis badan ma sii laha oo xaalkaa kuma sii jirto dee si deg degay isaga qalalaysaayo meesha uga baxaysa soo ma aragta xoogay yar markay iska joogto markaba way isbedelaysaa haddii aan la isticmaalino ama way iska qaadhaysaa ama way iska qalalaysaa adduunyaduna waa caynkaasoo weligeed ba ha isqurxiso oo ha macaanaato oo waxa weeye qofka ha soo jiidate e zuulisteeda iyo inay meesha ka baxda ayaa iska deg deg oo iska dhaqsanaya wey waina allaha ilaahayna mustakhlifukum fiihaa wuu idiin gacan gelin doonaa adduunyada oo kuwii iyaga kasii horreeyey kuwo usoo weydaarto khaliif uga noqdo idinka yeeli doonaa oo dadkii dee waa kuwan markaa tarmaaya kala dandambaynaya markay qaar dhintaanba qaar kalea beermayo oo qaar baa beermayo oo ilaa maalinkii ilaahay dadka uu dhulkan ku abuuray dee kolba qarni baa tegaayo mid kalunbaa ka dambaynayo kulbaa mideed baa tegayo mid kalea ka dambaynaayo ilaa ay dee waxa weeye suurta laga afuufayo adduunyadani ay soo gebagaboobayso markaa ilaahay jala wacalaa wuu idiin gacan gelin doonaa maalka iyo waxyaabaha uu leeyahay ee isagu na waxa weeye wuu idiin dhiibi doonaa fayanduru kolkaa wuxuu eegi doonaa kayfa tacmaluuna sidaa ku samaysaan sidaa ku samaysaan ayuu markaa eegi doonaa lafdi kalena waxaa ku soo arooray liyandura kayfa tacmaluuna si uu u eego waxaa ku samaysaan fataqu dunyaa adduunyada ka dhowrsadoo aada iyo aada isaga jira inay idin fitnayso wataqu nisaa dumarkana ka dhowrsadoo iska ilaaliya fitnada adduunyada iyo fitnada dumarkaba aada iyo aada isaga jira waay fa ina awala fitnati bani israa'iila maxaa yeelay fitnadii reer bani israa'iil awalkeedii wuxuu kaanat waxay ahayd fi nisaa'i ay fii sababi nisaa'i dumarka sababtooda ayay markaa ku dhacday fa ina awala fitnati bani israa'iila fitnadii reer bani israa'iil ee ugu horreeyey kaanat waxa ay ku dhacday oo ay ku xasishay fi nisaa'i ay fii sababi nisaa'i dumarka sababtooda rawaahu muslim fitnadii ay diintooda ka fitnoobeen dumarkaasaa sababu ahaa ka adduunyadii ka dhowrsadoo iska ilaaliya yaan fitankeeda iyo macmacaankeedu idinla tegin qur-aankana ilaahay waa ka ku yihi falaa taguranakum alxayaaةu اdunya walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur dumarkiina iska ilaaliya dumarkaa waxaa soo gelaya bay ahlucilmigu yidhaahdeen kuwaa wada joogtaan ee qabtaan fitnadooda ka digtoonaadoo iska ilaaliya xaasaskiinu inay idin fitneeyaan kadalika dumarka kale fitnadooda iska ilaaliya waay reer banu israa'iil baa rasuulku inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam fitnadoodu fitnadii ugu horreysay inay markaa ahayd dumarka sababtooda ku dhacday oo dumarku marka ay dabadii usoo baxaan iyagoo aan xijaabnayn oo jidhkoodii aanu asturnayn oo bukhuur iyo cadara iyo waxyaabo urta soo jeedan soo jiidanaya ay isku soo buufiyeen oo qalab iyo markaa kaba iyo waxyaabo sanqadhayo dadka soo jeedinaya ay soo xidhaan shaki mala halkaa fitna inay ka imanayso oo dadka ay duufsanayaan shaki kuma jiro waay fi nisaana fiidaasina waa sababiya weeyi oo fiidu inta badan waxay faa'iideysaa markaa darafnima ama dhex bay faa'iideysaa laakiin saabiyana way u timaadaa xaadiidtana meelo dhowra ama meelo badan ayay fi iyadoo saabiyaa ugu soo aroortay ibnu maaligna waa ka idhaahda waziida waziida wadarfiya tastabil biba wa fi waqad yubayinaani sababa macani wuxuu sheegayaa ba'da iyo fiiduba inay saba sababna sheegaan oo caddeeyaan waaya rawaahu muslim ahaaliu xadiiska saddexaad can ibni mascuudin radia allahu canhu anna nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda allahuma inii as'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allaahuma allahayow inii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuunka inaadi hanuuniso jidka toosanaadi mariso watuqaa iyo alla ka cabsiga inaad ii siyaadiso iyo walcafaafa dhowrsoonaan wax alla wixii ilaahay uu diiday oo dhan aan ka dhowrsoonaaday iyo walghinaa qaninimo hodannimo rawaahu muslim qaninimadana waxaa looga jeedaa markaa hina nafsi qaninimadii nafta ayaa looga jeedaa xadiidta waxaynu ku gaarhi doonaa laysat alghinaa can kahrati alcarad inama alghinaa hina nafsi markaa ghinanimada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku ducaysanaya ilaahay inuu siiyo waa hina nafsi weeye waay alla kacabsigan markaa uu weydiisanayo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ilaahayna waa macnihii ilaahay wuu ka cabsan jiray marka horabe inuu u ziyaadiyo markaa iyo alla kacabsigiisa inuu usugiyo umuurtaas iyo inuu innagayna baro inaynu sidan ilaahay jala wacalaa u barino sideedabana qaacida ahlulcilmigu baraarujiyeen baa waxay tahay shay asalkiisu sugan yahay haddii la isfaro ama la dalbo yacni waxa weeyaan waa ha la ziyaadiyaa macnuhu u dhacaya shaygii ha la kordhiyo ha lana sugo marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa awalan inagoo rasuulka ku dayanayna calayhi salaatu wasalaam ducadaa inaynu ku ducaysano waa duco kooban haddana jaamica ta kale hanuunka iyo alla kacabsiga iyo dhowrsoonaanta iyo haninimada intaba inaynu ilaahay jala wacalaa weydiisano ilaahay bayna siin karaa isagaa inagu hanuunin karaa qofka uu arrimaha waafajiye uu siiyaana ma le anaayo weeye الرابع عن أبي طريف عdي بن xاaتم الطائي رضي الله عنه a صxaabigaa laga wariyey qاala inuu yihi سمعtu رasuuل الله صلى الله عليه وسلم يquuل rasuulkoo le baan mqلay maن xلفa qofka ku dhaarta عalىa yamiini dhaar ثuma dabadeetana ra'aa arka atqىa lilaahi ilaahay cabsidiisa wax kaga wanaagsan oo ilaahay uga cabsi badan minhaa dhaartaa falya'ti taqwa alla kacabsiga hala yimaado rawaahu muslim xadiidkii kale ee saxiixa ku yaalla kitaabkii horena aynu kusoo marray qofka dhaar ku dhaarta dabadeetana arka khayrkeed iyadoo uu ka fiican yuu ka khayr badan yahay sida khayr kale fiican hala yimaado dhaartiisiina ha ka kafaaro guto weeye tusaalaheedu wuxuu noqonayaa shay khayraad ka dhaaratay tusaale ahaan oo qof qaraabada ka mid aad ku dhaaratay inaad tusaale ahaan la hadal ama aanad ziyaaran ama aanad xidhiidhin intaad yar cadhootay kii cadhadu kaa baxday ayaa dee isogaatay oo qaraabadii in la xidhiidhiyo ayaa ka wanaagsan in la gooyade oo goynta qaraabaduna waa shar xidhiidhintuna waa khayr weeye waajibaho ilaahayna faray kaa maxaad samaynaysaa waad iska xidhiidhinaysaa qaraabadaadii kii aad ka dhaaratay in aanad la hadal waad la hadlaysaa kii aad ka dhaaratay in aanad xidhiidhin ama aanad booqan waad xidhiidhinaysaa dhaartaadiina waad ka kafaaro gudanaysaa soo ma aragtid oo odhan maysid waxa waan ka dhaarto ag mari maayo haddii macnihii waxa weeye waxaanaad ka dhaaratay uu fiican yahay oo uu wanaagsan yahay ilaahayna sida uu ka raallida yahay ay tahay wanaagga badan la kaalay dhaartii laakiin kafa ka kafaaro gudow man xalafa qofka ku dhaarta calaa yamiinin dhaar qofka ku dhaarta uma dabadeetana ra'a arka atqaa lilaahi minha ilaahay xaggiisa wax uga cabsi badan oo ilaahay uu ka jecel yahay oo macnii ka khayr badan falya'ti halala hala yimaada ataqwa sida alla ka cabsigu ku jiro ee fiican hala yimaado rawahu muslim alkhaamisu xadiidka shanaad ee baabkan taqwada ku saabsan can abi umaamata abi umaama waxaa laga wari oo suday bni cajlaan albaahiliyi radia allahu canhu magaciisa waxaa la odhan jiray suday ibni cajlaan qaala inuu yidhi baa laga wariyey samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yakhdubu isagoo khudbadaynaya fii xajati lwadaaci xajkii xajatulwadaac la odhan jiray ama xajkii sabootiga qaala wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam itaquu llaha ilaahay ka cabsada wasalluu khamsakum shantiina salaadood tukada wasuumuu shahrakum bishiina rabadaan sooma waadduu zakaata amwaalikum sakada xoolihiina guta waatiicuu umaraa'akum madaxdiina maqla oo yeela tadkhuluu jannata rabbikum jannada rabbigiin baa geli doontaane rawaahu tirmidiyu fii aakhiri kitaabi salaati tirmidi baa kitaabu salaa aakhirkiisa ku wariyey wa qaala waxaanuu yidhi xadiidun xasanu صaxiix weeye xadiidkanina markaa waa xadiid صaxiixa sidaa tirmidiba uu sheegay waaya markaa xajatulwadaacna waa xajkii u dambeeyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu xajay waxaana xajatulwadaac loo yidhi liannahu wadaca annaasa fiiha dadka ayuu sabootiyey waa kii rasuulku ku lahaa calayhi الsalaatu wasalaam khuduu canii manaasikakum lacalli la alqaakum bacda caami hada waay waxaana xadiidku inoo tilmaamayaa arkaanta islaamka iyo waajibaadka diinta in la toosiyo oo la ilaaliyaa inay tahay mid waajib ah alla ka cabsigana waxa weeye iyadu ay ugu horeyso ilaahay ka cabsada weeyi waxaa ilaahay lagaga cabsanayo waxaa ka mid a faraa'idii iyo waajibaadkii iyo arkaantii islaamka in la ilaaliyo oo lala yimaado arrimaha qofku inuu markaa la yimaado u ilaaliyaana waxa ay sababaysaa inuu jannada galo marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa alistiqaamatu fi dunya sababu najaati fi laakhirati qofku adduunyada inuu toosnaado o uu hagaagsanaadaa waxay sabab u tahay aakhira inuu badbaado adduunyada qofku inuu iska dhunsanaado indhala-aado xaqa uu ka indhala-aadaana waxay sabab u tahay aakhira inuu waxa weeye naarta galo waman kaana fi hadihi acmaa fahuwa fi laakhirati acmaa waadalu sabiila madaxda in la adeecaa arrin misqiraa maaha waa arrin xadiidka iyo qur-aanka intaba laynagu faray laakiin waxaa lagu adeecayaa waa daacada weeyi waxaa lagu adeecayaa waa wixii aan macsi ahayn ayaa lagu adeecaya hadday macsi dadka faraan ama ay macsi ku faraan macsida lagu adeeci maayo baabun fi lyaqiini watawakuli baabkana waa baab ku sugan yaqiinta iyo tawakulka ku saabsan oo markaa ka warramaya yaqiintu waa quwat liimaani wahabaat waa iimaanku inuu aada iyo aada markaa u xoogoobo qofkuna sugnaado ilaahiyo rasuulkiisu waxay ka warrameenna uu aada iyo aada u yaqiinsado ilaa la moodo inuu arkaayaba min shiddati yaqiini waay yaqiintu markaa waa maqaam sare waxaana yaqiinta qudheedu ay leedahay maraatib oo saddex martabay leedahay waxaa jira cilmu lyaqiin iyo caynu lyaqiin yaqiin saddexduba qur-aanka way ku soo arooreen marka waa maraatib yaqiintu leedahay oo kala sarsareeya oo waxaa ugu horeeya cilmu lyaqiin oo shaygii waa inaad ogaato inuu shaygaasi jira aada yaqiinsato ma garata sida tusaale ahaan inaad markaa yaqiinsato halkaa dooxa inay biyo ku jiraan ama ceelkaasi inuu biyeysan yahay waa kow martabadda labaadna waa caynulyaqiin oo wixii adigoo marka horeba cilmi ahaan u yaqiinsado u ogaabaad haddana aragto indhahaagaabaad ku aragta yaqiintii shaki male way sii kordhaysa soo ma waabaad aragtay biyihii aad marka hore ogaatay baad aragtay ood isdul taagtay martabadda ugu sii sarraysaa waxa weeye waa xaqulyaqiin oo biyihii waabaad cabtayba ma garata waad ismarisa waa heerkii ugu sii sarreeyey weeye markaa imaka jannada tusaale ahaan waynu ognay inay jirto ay xaq tahay waa cilmulyaqiin soo ma aakhiro marka la tago ee jannadii la arko ee waburisat iljaxiimu waay aayaddii qur-aanka aayada suuratu qaaf soo qabo wauzlifat اljaiimu wauzlifat اljannatu lilmuttaqiin wauzlifat اljannatu lilmuttaqiin markay arkaanna waxa weeye waa caynulyaqiin marka laba geliyo ee sharaabkeedii ay cabbaan ee cuntadeedii ay cunaan ee dumarkeedii ay helaanna dee waxa weeyaan markaa waa xaqulyaqiin soo ma darajaadkaasay leedahay tawakulkuna isaguna waxaa ahlulcilmigu ay ku tacriifiyaan sidqu ictimaadi اlqalbi calى اllahi fi jalbi اlmanaafici wa dafci اlmadaari maca alahdi bilasbaabi اlma'duuni biha sharcan tawakulku waa in ilaahay jala wacalaa qalbiga laga cuskado oo ilaahay jala wacalaa lagu kalsoonaado oo xagga rabbi loo irkado alla wixii nacfi ah inuu ku siiyo iyo wixii dhibaataa inuu ku baalmariyo oo uu ka ilaaliyo asbaabtiina iyadoo lala imanayo sharcigu uu fasaxay ee ma'duunka ahaydna iyadoo lala imanayo waayo markaa sheekhu wuu israaciyey yaqiinta iyo tawakulka wuu israaciyey sidaa aada aragto waayo qur-aanka ayaa la ysku raaciyey waa ta kale ah tawakulku waa natiijada yaqiinta weeye markuu qofku yahay qof yaqiin leh ayaa waxa weeye tawakulkina uu ka dhalanaya oo uu la imanaya qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba markay mu'miniintu arkeen alaxzaaba dadkii isu soo bahaystay si ay muslimiinta u gumaadaan qaaluu waxay idhaahdeen haadaakani macnii imtixaankan layna imtixaanaya iyo urursigan laysu soo keen urursaday maa wacadana allahu warasuuluhu ilaah iyo rasuulkiisu waa wixii ay inoo yabooheen weeye wa sadaqa allahu warasuuluhu ilaah iyo rasuulkiisuna run bay sheegeen wamaa zaadahum arrinkaasi uma kordhin ilaa iimaanan wa tasliiman iimaan iyo hoggaansan mooye wax kale uma kordhin waa qisadii markaa suuratu laxzaabo waa garanaysaano gaaladu waa kuwiisa soo urursaday ee meel walba da iska soo bahaystay waay ee dadka muslimiintaa isku soo gaashaanbuuraystay markaa mu'miniintii dadkii wanaagsanaa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayh rasuulka iyo saxaabadiisii qiimaha badnaa ahlulyaqiinka ahaa ahlu tawakulka ahaa markii ay arkeen khalkhal iyo baqa iyo markaa waxa weeyaan midna kamay qaadin bal yaqiintoodii baa markaa sii korodhiya iimaankoodii ayaa sii kordhay oo waxay idhaahdeen haada maa wacadana allahu warasuulu wa sadaqa allahu warasuulu a wixii ilaah iyo rasuulkiisu inoo sheegayay bay idhahdeen soo ma aragtid haakadaa baa qofka mu'minka ahi ibtilaaga iyo imtixaanku markuu yimaado dib uma cararo ama cagiisde habaat iyo yaqiin buu kororhsadaa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi aladiina qaala lahum nnaas aladiina kuwaaso kuwa loo jeedaa waa nebi maxamed iyo saxaabadiisa qaala lahum ay ku yidhaahdeen iyaga annaasu dadku ay ku yidhaahdeen ina naasa dadki qad jamacuu lakum way isu soo kiin urursadeen ee fakshawhum ka baqa de waynu garanaynaa waa suuratu aayaddani waxay ka mid ahayd suuratu ali cimraan oo markii ay dhacday waqacadii xanuunka badnayd ee uxud markii ay dhacday saxaabadii in badan la jaray in badanna markaa dee daal iyo tacab iyo dhaawac soo gaadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qudhiisa la dhaawacay ayay gaaladii markaa fariin soo dirayaan haddana oo ay leeyihiin dib baanu usoo noqonaynaa intii hadhay intii hadhayna hiimbaatigiina cagtaanu marinayna markaasaa rasuulka iyo saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ay dib isu abaabuleen oo waxa weeye ay maaragtay dib u kici timeen oy dib u weerar tegeen markaa hadalkaa markii loo keenay ah waa la ysu soo kiin urursanayaa intii idinka hadhayna imanka dabka loo shidayaa ee tahdiidka noocaas iyo goodigaa loo soo gudbiyey hee fazaadahum wuxuu u kordhiyey arrinkaasi iimaanan iimaan buu u kordhiyey inay khalkhalaan ama baqdaan iska daayo iimaan bay kororhsadeen wa qaaluu waxaana yidhaahdeen xasbuna allah ilaahay baa nagu filan wa nicma alwakiilu mid la tala saartana isaga ayaa u wanaagsanaaday mid la tala saartana ka u wanaagsanaaday ilaahay weeye jala wacala fanqalabuu waxay la noqdeen binicmati nicma ayay la noqdeen min allaahi xagga ilaahay ka ahaatay iyo wa fadlin fadli bay la noqdeen lam yamsashum mana taaban suun wax dhibaato ahina ma taaban marka ay dib u noqdeen ay dib isu abaabuleen lamay kulmin markaa waxa weeye dagaal iyo iska caabi iyo wax dhibaato ah lamay kulmin watabacuu waxay raaceen ridwaan allah ilaahay raalli ahaanshihiisii bay raaceen wallaahu ilaahayna duu fadlin cadiim waa allaha fadliga weyn u saaxiib ah marka waxay idhaahdeen markii kurbadaas iyo dhibtaasi ay timi xasbuna allahu wa nicma alwakiil waa kelmad qaali ah oo ay tahay qofka muslimka ahi marka culays ama arrin adagi la soo daristo inuu ku dhego qofka ilaahay uu xasbigiisa noqdee uu ilaaliyaana cid kale uma baahna waayo ilaahay waa nicma alwakiil nicma almawlaa wa nicma nasiir wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi watawakal tala saara cala alxayi allaha nool aladii allahaasoo laa yamuutu aan dhimanahay allaha xayiga ah ee nolosha dhammayska tiran kus ku sifaysan isla markaana aan dhimanahayn allaha tala saaro oo waxba markaa makhluuq dhimanayo markii horena aan jirinba haddii la jirsiiyo la abuurayna geeriya ay sugayso waxbaha ku markaa waxa weeye waktigu yuu kaaga lumi allah xayiga ah tala saaro aladi laa yamuut maxaan u dhimanahayn ay likamaali xayaatihi xayaatadiisa ayaa waxa weeye dhammaystiran makhluuqi laakiin wuu dhimanayaa sidaynu xadiidta ku gaarhi doono walinsu waljinu yamuutuun maxay u dhimanayaan waa linaqsi xayaatihim xayaatadoodaa marka horeba naqsi ku jiray makhluuqa oo markii horena xayaatada makhluuqu wakti waktiyada ka mida baa ilaahay abuuray jala wacala oo dee markii hore may jirin dee makhluuq weligii soo jireenaa ma jire marka dambena weligood jiri maayaana geeri baa waxa weeye ku iman doonto way geeriyoonayaan oo way dhimanayaan wey waay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wacala allah ilaahay un korkiisa fataw falyatawakal ilmu'minuuna mu'miniintu ha tala saartaan wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun waa amrun bitawakul tawakulkuna waa camal qalbi ah waa camalulqalbi tawakulku waay waana waajib weeyi sidaa awgeed baa ilaahay iimaanka uu ku xidhaa wcalى اllahi fatawaklu in kuntum muؤminiin waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi faidaa cazamta marka aada go-aansato fatawakal calى اllah ilaahay tala saaro ilaahay tala saaro marka hore markaa shuuro iyo inaad dee shirtaan oo arrinta isla eegtaan ku horeysii marka aad dabadeetana arrin iyo si go-aansato ilaahay jala wacalaa tala saaro wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi waman yatawakal cala allahi ilaahay qofka tala saarta fahuwa xasbuhu ilaahay waa ku filan yahy ay kaafiih uu ku filan yahay weeye taasina waxay inoo tilmaamaysaa hamarada tawakulka iyo midhaha wanaagsan ee laga goosanayo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi inama almu'minuuna in kaleba maahe mu'miniintu yani muankoodu uu kaamilka yahay ee iimaanka xaqiijiyey aladiina kuwa weeye idaa dukira allahu ilaahay marka la la xuso wajilat quluubuhum quluubtoodu ay baqato waidaa tuliyat kolka lagu akhriyo calayhim korkooda aayaatuhu aayaadkiisana zaadathum ay u kordhiso iimaana iimaan ay u kordhiso wa calaa rabbihim yatawakkaluuna rabbigoodun korkiisana tala saaranay kuwa sifaadkaale weeye kuwa mu'miniinta dhammayska tirani waay qaala wuxuu uhi walaayaatu fii fadli tawakuli kahiiratun macruufa aayaadka fadliga tawakulka sheegayaa way badan yihiin waana la yaqaanaa qur-aan badan baa ku soo arooray tawakulka marka waxaa walaalayaa loo baahan yahay had iyo jeer qofku inaanu maaragtay ictimaadinun asbaabta waa inaanu ictimaadin asbaabtii ma'duunka ahayd waa lala imanaya laakiin maxaa asala loo baahan yahay awalan ilaahay tala saaro ilaahay jala wacalaa kaalmayso qalbiga ka cusko isaga arrimahaaga u dhiibo wa ufawidu amrii ila allah in allaha basiirun bilcibaad markaa dabadeetana asbaabtiina la imo ha iloobin ilaahay jala wacalaa waama alaxaadiidu axaadiidta miyaa falawalu baabkan macnii ku saabsani falawalu xadiidka hore can ibni cabbaasin ibni cabbaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala inuu yihi qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam curidat calaya alumamu ummadaha ayaa laysoo bandhigay ilaahay baa jala wacalaa tusay oo usoo bandhigay waxaana loogu soo bandhigay si ay arrintaasi ugu noqoto tasliya iyo laabqaboojin iyo si ilaahay maaragtay u tuso fadliga rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam rusushii hore uu ka lahaa iyo ummaddiisa raacaysaa sida ay u badan tahay iyo weliba tayadoodu sida ay u fiican tahay waktigaa loo soo bandhigay leylat lisra walmicraaj inay ahayd xadiidka ama riwaayadda sheegaysaana waa daciif wey sidaa awgeed wallahu aclam riya in loogu soo bandhigay baa laga yaabaa ama si kaleba ilaahay ugu soo bandhigay fara-aytu nabiya nebi baan arkay wawa macahu ay la socdaan alruhaydu koox yare ay la socoto isagaa inoo macnayn doona alruhayda waa tasgiiru rahdin rahdina waa kooxda markaa ilaa tobanka tobanka wixii ka yar kooxda tobanka ka yar weyn markaa rahdi baa la tasgiiriyey wa macahu ruhaydu oo koox yari la socoto in yari raacday oo tobanba ka yari wa nebiya nebi kalena waan arkay oo wa macahu rajulu nin quri uu la socdo oo macnii nin keliya waxa weeye uu rumeeyey warajulaani ay aw irajulaani ama laba nin ay markaa rumeeyeen oo sida daahirkaa markaa wawdu waa bimacnaa awey nebi kalena waan arkay oo nin quri raacay oo rumeeyey warajulaani nebi kale oo markaa laba raaceenna waan arkay baa macnuhu noqonaya kolka aw irajulaani waa nebiya nebi kalena waan arkay oo laysa macahu axadun cidiba aanay raacin cid alla cid raacdayba aanay jirin waay id rufica lii sawaadun cadiimun waxaa halkaa laga qaadanayaa ikhwaani laba masalo labadaba masalada koowaad waxa ay tahay qilatu man itabaca alambiyaa ambiyada cidda raacday sidaa ay u yaraayeen mar walba inta lumaysa ee marinka suuban seegaysaa ka badan inta hanuunaysa wa in tutic akara man fi lardi yudiluka can sabiili illah waay xataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dad badani ay rumeeyeen ama ay raaceen oo rususha ugu atbaac badan ya dadkii loo diray marka la eego inta raacday iyo inta aan markaa raacin ee beenisay dee inta aan raacin baa aada iyo aada u badan waay waxaa kaloo laga qaadanayaa karada iyo badnaantu inaanay xaqa tusinahayn oo aanay daliil u ahayn oo haddaad aragta meel loo badan yahay ha is odhan alleele halkanuu xaqi jira oo xaqa dadka raacay oo maaragtay badan iyo dadka raacay oo yar midna laguma gartee waxaa lagu gartaa daliilkiisa xaqa lagu gartaa hebel iyo hebel baa meesha marayana laguma garto xaqa waxa xaqa lagu gartaa waxa weeye daliilkiisa lagu garta taasina taa weeyi waxaa kaloo laga qaadanayaa macnii ambiyada iyo ducaadda dariiqooda raacayba waa adila dadka waddada ayuunbay tusayaan iyagu laakiin cidda iimaanka qalbigooda dadka gelin kartaa waa ilaahay un jalla wacala haddii markaa daacigii cidiba ay raaci weydo tusaale ahaan ama cidiba dacwaddiisa ay ku saamoobi weydana la odhan maayo taasi waxay tusinaysaa inaanu saadiq ahayn ama aanu mukhlis ahayn lama odhan karo waayo waa nebiya walaysa macahu axad nebi dhan oo ilaahay diray oo waxyi ku socday ayaan arkay baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam oo cidiba aan ilaso ya marka hanuunku waxa weeye waa biyad illaah id rufica lii waxbaa qadaran oo waxaad soo qadaraysaa ay baynamaa ana kadaalika iyadoo sidaa aan ku suganahay oo ummadihii nebiyadii iyo dadkii raacay sidaa lay tusaayo id waktigaaba rufica lii waxaa lay kor yeelay laysoo kor yeelay sawaadun humaag cadiimun weyn hir iyo humaag waayin baa lay tusay oo markaa dad badan oo meel ka muuqda haye fadanantu waxaan u maleeyay annahum iyagu ummatii ummaddaydii inay yihiin faqiila lii waxaa laygu yidhi haadaakani muusaa nebi muuse weeye iyo wa qowmuhu qoomkiisii dadkii raacay ka nebi muuse inay dad aada iyo aada u badani raaceen baa taasina inoo caddaynaysa walaakiin ha yeeshee undur eeg ilal ufuqi jihadaa kala eeg fa nadartu waan eegay fa idaa sawaadun cadiimun waaba humaag weyn oo kale bidhaan markaa dad badan faqiila lii waxaa laygu yihi undur eeg haddana ila alufuqi alaakhari jihadaa kalena eeg faidaa sawaadun cadiimun waaba hug weyn oo kale faqiila lii waxaa laygu yihi haadihi ummatuka tani waa ummadaadii humaagyadaa iyo ummaddaa ciidda ka badan wa macahum waxaana la socda oo ku jira sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata jannada ku galaya bigayri xisaabin walaa cadaab xisaab la-aan iyo cadaab la-aan iyagoo aan lana xisaabin wax cadaabina markaa aan u hormarin laa mid qabriga lagu cadaabo walaa mid markaa waxa weeye naarta lagu cadaabo ayay jannada sidaa ku gelayaan waay markaa xadiidkan saxiixaynku intaasuu sheegay tiradaa fadliga ummaddana halkaasina inoo sheegaysaa tiro ahaan way badan yihiin taya ahaanna siday u fiican yihiin waayo toddobaatankan kun ummadaha kale laguma sheegin tiradanna sida xadiid xasana uu ku soo arooray imaamu axmed iyo ay wariyeen rasuulku wuxuu rabbigii weydiistay inuu u kordhiyo tirada ummaddiisa jannada ku gelaysa xisaab la-aan iyo cadaab la-aan dabadeetana ilaahay jalla wacalaa wuu kordhiyey oo toddobaatankii kun ee hore kun walba meeshiisa toddobaatan kun ayuu ugu kordhiyey markaa toddobaatan kun baa toddobaatan kun ku dhufanaysa misay noqonaysa aada iyo aada bay u badan tahay wey dadkani waa maxay rasuulkaa markaa inoo fasiri doona waxa ay la yimaadeen uma dabadeetana nahada rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa kacay waa hinqado meeshuu ka kacay fadakala wuxuu galay manzilahu gurigiisii buu galay wakhaada naasu dadkii waxa ay dhuunbadeen oo ay dhex galeen fii ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab xisaab la-aan iyo cadaab la-aan jannada ku galaya kuwaasay aada u faalleeyeen markaa aada iyo aada u sheeg sheegeen cidda ay yihiin waxaana halkaa laga qaadanayaa xirsu saxaabati cala alkhayr saxaabadu siday khayrka ugu dadaalayeen sababtay u sheeg sheegayaan ay u hadalhayaan waa inay ogaadaan waxay darajadaa ku gaadheen dabadeetana qof kastaa uu ku sifoobo wa qaala bacduhum barhkood baa yidhi saxaabadii barhkood baa yidhi falacallahum waxaa laga yaabaa kuwaasi darajadaa gaadhay aladiina kuwiinay yihiin saxiibuu la saaxiibay rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam si khaasa ula saaxiibay inta badan la saaxiibka ah wa qaala bacduhum saxaabada barhkoodna waxay idhaahdeen falacallahum waxaa laga yaabaa aladiina wuliduu fi lislaam walam yushrikuu billaahi shay-an aladiina kuwiinay yihiin wuliduu lagu dhalay fi lislaami islaamka ee falam yushrikuu billaahi shay-an ilaahay aan u shariik yeelin ee acmaashii jaahiliyada wax ka midaba aan markaas soo marin waayo qofka dee khayr lagu dhalo khayrkaana ku toosnaada ilaa uu ka dhimanayo dee waa darajadiisu ma sokaysee garo wa shaabu nasha'a fii cibaadati rabbi wadakaruu ashyaa'a waxyaabay sheeg sheegeen waxyaabo ayay sheeg sheegeen cilmiga iyo masaa'ilka in la rogrogi karo oo la isku celcelin karo si xaqa loo gaadho ayaa taasina inoo sheegaysa fa kharaja calayhim rasuulu llaahi rasuulka ilaahay baa ku soo baxay sala allahu alayhi wasalam oo fa qaala wuxuu ku yidhi ma aladii takhuduuna fiihi maxaa markaa dhuumbanayseen wixii aad dhuumbanayseen ee ku dhex jirteen ee aadka uga warramayseen muxuu ahaa fa akhbaruuhu way u sheegeen waxay dha arrinkaasaanu hadal hayn wa qaala wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam hum aladiina waa kuwa laa yarquuna aan cidna markaa ku tufahayn cashar iyo wax la mida walaa yastarquun tufna aan dalbahayn walaa yatatayaruuna waxna aan baasaysanahayn wa calaa rabbihim yatawakaluuna rabbigoodun korkiisana tala saaranahay kuwaa weeye markaa dadkaa jannada ku galaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan waa aladiina xaqaquu tawxiid kuwa tawxiidkii xaqiijiye heerka u sarreeyay ka gaadhay weeye maxay markaa tawxiidka ku ku xaqiijiyeen yacni muxaramaadkii iyo makruuhaadkii iyo wixii kasii khatarsanaaba waa dad iska ilaaliyo o ka fogaaday weeye waay marka maxaa lagu sifeeyey laa yastarquun ay laa yalubuuna ruqya tufkii dalbi maayaan ruqyadana waxaa la idhaha alqira'atu cala almariid qofka xa lagu akriyaa la ydhaha waay oo cidna odhan maayaan kaale markaa cashar igu akri ma odhanayaan ama qur-aan kaale igu akri ama igu yeedho qur-aan ha igu akriye ama wadaadayi doona ma jirto arrinkaa way iska ilaaliyen wey walaa yatatayaruuna waxna ma baasaystaan tadayurkuna waa in wax la baasaysto macnihiisu wuxuu noqonayaa waxaan sharcigu ku sheegin markaa shar in shar laga aamino la sharaysto ama waxaanu khayr ku sheegin sharcigu in khayrun laga aamino soo ma aragtid baasaysi bay labaduba noqonayaan diyaaraduna waa shirki sida rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam diyaratu shirkuna diyaratu shirku waa in la iska ilaaliyo aada looga fogaado muxuu la iska baasayso rabbigoodna way tala saaranayaanoo darajooyinkaa iyo maqaamadaa sare waxa gaadhsiiyey waa tawakulka qalbiga ugu jira ee aadka u xooga badan ee ay ku sifaysan yihiin waay fa qaama waxaa istaagay cukaashatu bnu mixsanin saxaabigii la odhan jiray cukaasho ina mixsan ahaa alasadiyu radia allahu canhu ayaa istaagay waxaa la odhan jiray cukaasha ibnu mixsanin mixsan wey saa u akri cukaashatu bnu mixsanin ibnu xurhaan baa la odhan jiray alasadiyu min bani khusayma radia allahu canhu ardaah faqaala wuxuu uhi udcu llaha ilaahay bari an yajcalanii minhum kuwaa inuu iga yeelo igu dara rasuulka ilaahayo faqaala wuxuu rasuulku uhi anta minhum ka mid baata idan halkaa maxaynu ka qaadanay cukaasha inuu toddobaatankaa kun ka mid yahay taasina fadligiisay muujinaysaa waay waxaan u ahaa raggii rag ahaayoo bederna wuu xaadiray wax alla wixii kale ee dagaala iyo khazawaad ka dambeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu la xaadiray sidii buu u waday ilaa markii dambe xuruubtii markaa riddada oo ku dhintay isagoo waxa weeye jihaadaya jihaad buu ku dhintay kaa rasuulku wuxuu ku yihi anta minhu uma qaama rajulun aakharu halkaa waxaa kaloo laga qaadanayaa ikhtinaamu lfuras fursadaha in laga faa'iidaysto soo ma aragti oo aanaad qof iska dhoohan oo iska iska dhagbasaysan aanad noqone fursad khayr markaad aragta inaad xagga hore ka qabsato waayo rasuulku markuu cilmigan sheegay isla markiiba cukaasha uu la booday soo maaha ya rasuulka ilaahay oo ilaahay bari inuu igu daro ficlanna dee uu helay soo maaha arrinkii uu degdegay uu helay waay uma haddana qaama rajulun aakharu nin kalaa istaagay faqaala wuxu uhi udcu llaha an yajcalanii minhum ilaahay bari inuu igu daro kuwaasuu iga yeelo faqaala wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam sabaqaka biha cukaasha cukaashaa kaaga horreeyey dalabkaa iyo codsiga cukaashaa kaaga dheereeyey ee iska fadhiiso mutafaqu calayh marka wallahu aclam sababta rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam kana aanu ugu maaragtay ducayn ama aanu odhan ka mid baa tahay wallahu aclam ahlulcilmigu markaa waxyaabay sheegaan ay ka mid tahay rasuulku wuxuu ka baqday in albaabku uu furmo oo kolban inuu yidhaahdo anigana anigana oo dabeetana dad darajadan aan gaadhini ay dee safkiiyo laynka soo galaan si kastaba ha ahaatee rasuulku si sarbeeba oo akhlaaq wanaag badan iyo markaa fiican uu ka muuqdo ayuu ugu jawaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sabaqaka biha cukaasha wax kale kuma odhan marka xadiidkan awalan fawaa'idkiisa ah in badan oo ka mid ah yaa sheekh moxamed bin cabdilwahaab waa ka ku soo raraaya kitaabu tawxiidka xadiidkan wuxuu ku soo qaatay baabka saddexaad ee kitaabu tawxiidka halkaa uga noqo inaha aynu baraarujinay in badan oo kale ayuu halkaa ku sheegaya fawaa'id badan oo kale oo aanu halkaa ku sheegin ahlulcilmigu xadiidka way ka soo saaraan oo way ku sugantahay taa waa inaad saa u fahanto ta labaad sheekhu wuxuu ihi mutafaqu calayhi buu ihi xadiidkan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay laakiin halkaa waxoogay sheekha waa lagu ictiraaday oo waa lagu bushiyey oo ahlulcilmigu waxay idhaahdeen lafdigaa laa yarquuna hum ladiina laa yarquuna macnii bukhaarigu ma warin ee muslim baa la gaar noqday oo bukhaariga waxa weeye walaa yaktawuun baa ku jirta walaa yaktawuun ayaa bukhaariga kusoo aroortay laa yarquuna kuma jirto marka inuu yidhaahday sheekhu ahayd wa lafdu limuslim lafdigani lafdigii muslim inuu yahay taa inuu caddeeyaa fiicnaan lahayd waa ta kale ee lafdigan laa yarquuna ahlulcilmigu way ka hadleen oo waxay idhaahdeen lafdigani laa yarquun waa shaadun sanadan wa matnan sanad ahaan iyo matni ahaanba shaad weeyi oo waa san xagga sanadka eh lafdigan waxaa la gaar noqday caalimkii weynaa saciid ibnu mansuur la odhan jiray baa la gaar noqday oo ruwaadda kale kala gaar noqday isagun baa sheegay baa la yidhi waay oo sheekhiisa uu ka wariyey xadiidkee hushaym la odhan jiray rag badan oo kala wariyey may sheegin saciid ibnu mansuur mooyaane wakadalika sheekhiisa hushaym ragga isku ardayda ahaayeene sheekhii kasii sarreeyey ay ka wada qaateenna lafdigan may sheegin sare haddii loo sii socdana xadiidkan waxa weeyaan markaa xadiidka ibnu cabbaas oo keliya yani saxaabigaasoo qura kama soo aroorine saxaabo kalena uu ka soo arooray oo uu ka mid yahay cabdillah bn mascuud oo uu ka mid yahay abi hurayra oo uu ka mid yahay cimraan bn xusein axaadiistaa saxaabadaa kalena lafdiga laa yarquna kuma soo aroorin markaa taasi maxay kuu sheegaysaa matni ahaan lafdiga laa yarquun inuu yahay shaad oo ruwaadii kale ee hiqaada ahaa ayuu markaa saciid ibnu mansuur khilaafay oo isagun baa la gaar noqday taasi waa xagga sanadka xagga matnigana waa shaado dee macnaha laa yarquuna waxa weeye waa kuwa aan cidna waxba ku tufin dee rasuulkeennuna calayhi الsalaatu wasalaam yani waxa weeye dadka waa ku tufi jiray dadka qur-aanka wuu ku akri jiray waanu ku tufi jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam iyadoo uu ahaa sayid اlmutawakiliina calى اllah wa qudwatu ahli taxqiiqi tawxiid ayaa haddana maaragtay uu dadka dee qur-aanka ku akri jiray marka qur-aankii dadka in lagu akriyo wax dhibaato ah oo ku jirtaa ma jirto rasuulkana calayhi الsalaatu wasalaam way ka sugan tahay marar badan weliba sidaa awgeed laa yarquuna matni ahaana saasaanay se xun noqonahaynoo sidii rasuulku samayn jiray calayhi الsalaatu wasalaam bay khilaafsan tahay weyn ta laakiin saxda ah ee soo aroortay waa walaa yastarquun macnihi waxa weeye tuf ma dalbaan taas iyadu waa sax oo tufka in la dalbado la idhaha kaale hebelow qur-aan igu akri yani dee waa muxaram la odhan maayo laakiin waa makruuho waa laga fiicanya waayo qalbigii baa meel kale yaro jalleecaya soo ma aragtid su-aal baana qofkii waxa weeye uu gelayaayo cid buu markaa wax su-aashay soo maha markaa inuu iska daayo oo ama isagoo isku akriya ama uu iska sabro ayaa ka dhammaystiran maqaamka noocaas oo kasii sarraysa laakiin qofku inuu isagu isku akriyo inuu cid kale ku akriyo inay cid aanu ka dalbani isaga iskaga akrido saddexdaa suuro midna makruuh maaha midna dhibay kuma jirto qaala wuxuu yihi aruhaytu ruhaydku bidami raa tasgiiru rahtin weeye waa rahtin oo la tasgiiriyey wa hum iyagu duunatu duuna casharati anfusin toban qof wixii ka sokeeye ka yar baa la idhaahdaa lagu magacaaba walufuqu ufuqaa xadiidka ku soo aroorayna annaaxiyatu waljaanibu waa naaxiyada iyo dhinaca weeye wa cukaashatuna bidami lcayni waa caynka kolka la godo ee cu la idhaahdo wastashdiidilkaafi kaafkana la adkeeyo cukaa wa bitakfiifiha iyo in la fududeeyo cukaa la ydhaha cukaa wa tashdiidu in se la shado oo cukaashatu la idhaahdo ayaa absaxu fasaaxo badan markaa xadiidkuna tawakulka halka uu ka tusinaayo waynu aragnaa walaa yatatayaruuna wa calaa rabbihim yatawakaluun dadka tawxiidka xaqiijiyey waxa ay ku sifaysan yihiin tawakul iyo tala saarasho rabbigood ay tala saarteen oo dhammaystiran ayay ku sifaysan yihiin halkaa caawa aynu dayna wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين